Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kusoo gabagabaysay shir ku saabsan maamul wanaagga deegaanada Janaac Cabdale iyo Buule Xaaji si kor loogu qaado daahfurnaanta maamul wanaagga iyo sidoo kale isla xisaabtanka. Xiritaanka shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha arrimaha gudaha, agaasimaha wasaaradda amniga, agaasimaha wasaaradda waxbarashada Jubbaland, qaar ka mid ah agaasimo waaxeedyada wasaaradaha maamulka gobolka Jubbada Hoose iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa shirka ka hadlay agaasimaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Jubbada Hoose Jaamac Ogaasa.
runtii waxa weeyaan shirkeennan maanta ee dhowrka beri socday in uu ku dhammaaday guul ee aadna gaadhsiisaan bulshadii aad ka imaateen ee hididiilaha iyo horumarka iyo u hanqaltaagga in la hormariyo tuulooyinkii ee tuulooyinka hadda labada tuulo ee halkan fadhiya qaarna waxbaa hadda loo qabtay sida eh, iskoolkii oo loo dhisay wasaaradda eh, eh, waxbarashada ay u dhistay oo agaasimaheedii fadhiyo oo runtii lagu ammaanayo wasaaradda waxbarashada oo dhammaan tuulooyinka gaadhsiisay goobihii waxbarashada Ugu dambeyn waxaa shirka soo xiray agaasimayaasha wasaaradaha waxbarashada iyo amniga, Xareeda Kilaas iyo sidoo kale Faarax Cali Aweysa.
Een, siduu sheegay een, ugaas aad baa uma- aad baa u nasiib badan tihiinoo haddee waxaan filayaa muddo badan baa joogteenoo wax badan baa barateen Een, waxaan filayaa oo kale ee waxaad barateen iyo wanaagga ee aad halkan lagu soo bandhigay inaad gudbisaan oo aad meelihii aad ka imaateen iyo xaafadihii la geeyo Ee, annaga soomaaliyada aan ahay inta badan wax waan baranaa laakiin wixii aan baranay waxaa dhacda inaan isticmaalin marka in la isticmaalo ee la geeyo hoos loo dhaadhiciyo hadda guddigiina dhan waxaad tihiin safiiraad tihiin oo meelay aad ka imaateen baa safiira nooga tihiin oo jubbaland aad oga tihiin marka inaad geysaan maamul wanaaggii isla xisaabtankii iyo wixii oo dhan ba inaad geysaan baa laga raba Een, halna waad codsanayaayo maalin hore wa- wasaaradda amniga waa laga reebay in la sheego macalinkii aa kugu jooga marka ilmo adeerayaal oo ay habeen iyo dharar waan joogaa meeshaas wasaaradda waa joogtaa markaad sheegaysaan ama seminaar inagu yeero haddee wasaaradda koowaad inaad ka dhigtaan baa laga rabaa codsi waa intaas marka aad baa umahadsantihiin waxaad ka faa'iideen halkan waxyaalo badan aan la soo koobi karin waad isbarateen oo ismaynaan aqoon ee, cilmi baad ka hesheen oo idinku soo siyaaday oo inaan horey fikrad inaan uga haysan laga yaabo Ee, degaan kaleeto oo aan kiini ahayn baad timaadeen oo muddo joogteen intaasba waxaan u malaynayaa waxyaalo idinku soo siyaaday ulana noqon doontaan waxyaalaha aad kala kurateen deegaanadii aad ka timaadeen hadday noqoto wasaaradaha waa lagu soo kala hormarayaa oo qolaba mar bay wax qabanaysaa laakiin adeega dowladdu labada deegaan ee buule xaaji iyo janaax cabdalle xaq bay u leeyihiin degmo kastana ama deegaan kastana xaq buu u leeyahay inuu helo adeega dowladda lana daadijiyo lana geeyo deegaanada eh, ku habboon idinkana waxaa idinka rabaa inaad u diyaargaroobaan deegaanka aada joogtaan inaad dowladda qeybteena ka qaadataan